dowladda hadda baarlamaanka anaga dowladihii hore aan idiin sheegayay oo shuuciye iyo hanti wadaagii ku dhaqmayay oo lahaa diin ma jirto maba ogola in diin wax la yidhaahdo waa soo nol kuwa hadda baarlamaankia istaagay waxaa shareeca islaamiya ma qaadana dastuurkeeda kulli gacantii taagan waa isku raacay ma jiro baarlamaan caalam islaami ka jiro oo isku raacay shareeca islaamiya bitaariikh ilaa iyo hadda sidii shareeca islaamiya meesha dhulka looga saaray waa tallaabo iijaabi ah haddii la heshiiyo nabad ay timaado haddii la heshiiyo oo la heshiyaan labadan daraf ee soomaalida hadday heshiyaan gaalada meesha waa ka baxaysaa
If I gave you the names, tomorrow they will be killed, and you know that. So I am not going to lead to more deaths of the people of Somalia, Uh, because that's, that's that unfortunately is, is the irony of Somalia. Anyone is who pro peace is an enemy. Anyone who is pro war, violence, and use of arms, those are the ones.
waxa uu yidhi haddii magacyadooda aan bixiyo culimmadaasi sida iska cad berritaba culimmadaas waa la dilayaa sidaas darteed ma doonayo dhimasho kale inaan dadka u horseedo arrintan dilka ah wuxuuba iska noqday dhaqanka dadka soomaalida ah qofkii nabadda taageera wuxuu noqonayaa cadow qofkii dagaalada rabshadaha iyo hubka qaadashihiisa taageersanna waa qofkii ay raadinayeen oo la rabo sidaas darteed kuma siinayo magacyadaasi si hadhow culimmadaasi aan loo raadsan oo aan loo dilin I know, I listen to them, and I have told you, I respect, and some respect their opinions. I listen to all of them. Unfortunately, you know, my my my grasping of the Somali language is not uh, is not uh, is quite limited. But waxa uu yidhi haahey waaba sidii aan hore kuugu sheegay waan naqaanaa nimankaas aniguna waan xushmeeyaa amisom oo dhanna way qadariyaan culimmadaasi nasiib darro inkastoo fahamkayga luqadda soomaaliga uu iska xadidan yahay haddana waan dhagaystaa raggaasi waana maqlaa waxaan helay dad ii sheegaya dhammaan waxa dhacaya waxaan ku leeyahay si kooban waa naqaanaa raggaasi waana isgaranaynaa
diinaysaan yaa isdiriraya muqdisho annaga waxba kama qaban karno and we don't want to ask it Maba rabno inaan isweydiino. maxaa dhacay maxaa dhacay maxaa dhacay inaan isweydiinin waa idin sheegayaa sugan wax nooga awlawiyeysan baa jira aniga minnesota jooga muqdisho ma joogo minnesota aniga waxa ay khusaysaa xaggee ku tukada sidee diintaydu ilaaya cunugayga yaraa sidee baanu u gaaloobin oo aanu aanu daraagis u qaado sidee muslin u ahaada sidee diin u bartaa sideen u noolaada ninkii doonaya soo maaha oo hawsha muqdisho inuu ka qayb galo please minnesota ha joogina orod muqdisho tag I'm telling you that ya akhi su-aal halkaa muqdisho ha noogu keeninina we don't care what they are doing there wax shaqaan ka rabno mala mana qaban karno ma toosin karno haddaa caawa tiraado shabaab jooji dagaalka ma ka qaadanaya maya shariif iyo kuwiisa haddaa tiraado dagaalka joojiya ummaddii waa dhammaatay ma kaa istaagayaan maya ma doonayno markaa naga hanoo keeninin we don't need them.
hay-adda culimmada soomaaliyeed ayaa soo dhoweeyey tallaabadii xarakada al-shabaab ay kaga baxeen magaalada muqdisho iyagoona dhinaca kale shabaabka ka dalbaday inay joojiyaan dagaalada mar kale waxaa warkan faahfaahinaya maxamed bashiir xaashe sheekh bashiir axmed salaad guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed oo isagoo ku sugan magaalada adis ababa ee xarunta dalka etoobiya la soo xidhiiray idaacadda shabeelle ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in hay-adda culimmada soomaaliyeed ay soo dhoweynayso ka bixitaanka al-shabaab qaybo ka mid ah magaalada muqdisho sheekh bashiir waxa uu shaaca ka qaaday inay u arkaan caqabad hortaagnayd al- caqabad hortaagnayd shacabka soomaaliyeed oo fududaatay ka bixitaanka qaybo ka mid ah magaalada muqdisho ay ka baxeen al-shabaab isagoona al-shabaab ka dalbaday inay sii wadaan tallaabooyinka la midka ah tallaabada ay uga baxeen magaalada muqdisho
hay-adda culamada soomaaliyeed waxay soo dhaweyneysaa eh, in xarakada shabaabku ay wadanka eh, magaalada muqdisho ay meelo badan ama aan dhammaanteedba inay ka wada baxeen ay sheegeen siday noqotaba waxaan u aragnaa arrin eh, soo dhaweyn mudan oo dadka soomaalida ah culeyskiisa arrimaha ka fududeynhaya waxaana ku dhiirigelinaynaa inay eh, dhammaystiraan culayska ummadda inay kasii qaadaan oo tillaabooyin wanaagsan oo dhibkii jira lagu soo afjarahayo ay ku tallaabsadaan dagaaladaas ay cidda wadaa haddii ayag yidhi waa ka baxan ay yidhaaheen hadda kabixidda ay sheegeen ayaa run noqonaynin maaragtay dhibaatadiina way sii jiraysaa marka hadda ummadda in loo tiro qof inuu asaga iska fakero keliya oo asaga is yidhaaho xiiladaan bedelanayaa si dhibka lagu yaraado si dadka ka dhimanayaa u yaraadaan si dhaawaca u yaraado ayaan xiilada bedelanaya uu yidhaaho ummadda inuusan ka fakaraynin iyo iyo ummadda mustaqbalkeeda runtii waa ayaan darra weeye marka dagaalkaasi toobta in la joojiyo ba anigu aaminsan qaadeen oo ummadda ku baaba'day
sheekh bashiir axmed salaad guddoomiyaha hay-adda culummada soomaaliyeed waxa uu sidoo kale shabeelle u sheegay in dhibaatooyinkii iyo caqabadaha ka jiray soomaaliya hormuud ay ka ahaayeen xarakada shabaab sida uu hadalka u yidhi isagoona tilmaamay in loo baahan yahay in al-shabaab dantooda aanu ka fakrin oo ay u fakeraan danta shacabka soomaaliyeed
culayska dagaalka maaragt in ayagu jira dagaalka maanta ka jira soomaaliya qaybtiisa in ayagu ay leeyihiin oo wixii la la badbaadin lahaa ama ummadii la caymin lahaa ama wixii musaalaxa la geli lahaa ayagu ay maaragtay hor istaageen ayaa kow ka ahba redi dagaal dhacana barakac baa imaanaya baahi baa imaanaysa burbur baa imaanaya qax baa imaanaya waxaasoo dhan dagaalkii amni la-aanta ee ayagu maaragtay hormoodka ka ahaayeen ayaa sabab u ah marka hadda hadda haddii xoogaa ay culayska ay qaadeen inay tilaabada kusii daraanna way haboon tahay oo ma inay ka fakeraan keliya ayaga culayskooda maahane ummadda culayskeeda in laga fakero maaha haweyaan ka wadaa hadda ayagu waxay lahaayeen sida lasoo wariyey xiilo dagaal baan ka wadnaa waxaan rajeynayaa inaysan dagaalku aysan sii wadinin inaysan xiilo noqonin baan rajeynayaa inay dagaalka soo afjaraan baan maaragtay baan ka codsanaynaa
isagoo sii wata waraysiga shabeelle uu siiyey guddoomiyaha hay-adda culammada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad waxa uu dowladda ku-meel gaarka ee soomaaliya uu sheegay in mas-uul ay ka tahay hantida iyo shacabka soomaaliyeed ee ku nool deegaanada ay banneeyeen al-shabaab waxauna sidoo kale shacabku ka dalbaday in ay ka foojignaadaan wax kasta oo ammaankooda khatar gelin karaa
dawladda meelaha ay geli doonto ama meelaha ay ku fidayso mas-uuliyadda dadka jooga ama hantida taalla ayaga ayaa ka mas-uul ah ummaddana waxaa ugu baaqay inay cid kasta oo amnigooda ama naftooda ama maalkooda halis gelinaysa ciday noqotaba in aysan u naxariisan ama aysan maaragtay wax soo dhaweynin qof kastoo ku gambanhaya ummadda dhexdeeda oo ummadda inuu dib gaadhsiiyo isku diyaarin haya ama dhibaato abaabulahaya in ummaddu ay maarag ka feejignaato ayaan soo jeedinaynaa